wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa magaalada baydhabo waxay ku soo bandhigaysaa nuqul ka mid ah qabyqoraalka siyaasadda dhallinyarada koonfur galbeed ay u soo bandhigayso afartan ka mid a dhallinyarada koonfur galbeed ujeeddaduna ay tahay inay fikradooda ay ku darsadaan siyaasadda dhallinyarada koonfur galbeed oo ah runtii arrin muhiim u ah siyaasaddii lagu hagi lahaa dhallinyarada koonfur galbeed waxaa ka qayb qaadan doonto sidaan rajeynayno maalmaha soo socda ilaa iyo boqol iyo labaatan ka mid ah dhallinyarada koonfur galbeed gaar ahaan dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo waxaa xusid mudan intaan siyaasaddan iyo qabyoqoraalkeedii la bilaabin waxaa laisku keenay dhallinyaro magaalooyinka baydhabo sidoo kaleeto magaalada afgooye ay wasaaraddu kulan ugu qabatay dhallinyarada oo markii hore talo ay ka gelinaysay sidii loo qori lahaa daraftiga ama qabyoqoraalka haddana waxaa lagu jiraa xilligii ay mar kaleeto intii loo soo bandhigo wixii ay qorteen ama talada ay ku lahaayeen ay wasaaradda u soo bandhigto si ugu dambayn final looga dhigo siyaasaddan loo horgeeyo golaha wasiirada koonfur galbeed goluhuna uu ansixiyo tan oo noqon doonta siyaasaddii hagi lahayd dhallinyarada iyo doorkii ay ku lahaayeen qaybaha kala gedisan horumarka nolosha nabaddhisida ka qaybgalka siyaasadda iyo hanaanka geedi socodka iyo go'aan qaadashada marka waxaan rajaynaynaa in dhallinyarada fikrad fiican ay ka bixin doonaan talooyinkooda ay ku dari doonaan wixii ay u arkaan inaysan muhiim u ahayn ay ka saari doonaan wixii ay u arkaan inay ka maqan yihiin qabyo qoraalkana ay ku soo dari doonaan maanta wejiga koowaad oo afartan qofood ka qaybgelayso sidoo kaleeto beritoole waxaa ayagana loo soo bandhigi doonaa afartan kale oo ka mid ah ayadoo ugu dambayntii maalinka saddexaad loo soo bandhigi doono afartan kale saasoo ku noqon doonto boqol iyo labaatan sidoo kale wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa in isla siyaasaddan qabiqoraalkeeda ay geyso degmooyinka kaleeto intii macquulka la gaari karo si tirada ugu badan dhallinyarada ay u gaarto waxaan ognahay dhallinyarada inay aad u badan yihiin markastoo dhallinyaro badan ay ka qayb gashaan ay muhiim u tahay talooyin badan inay siyaasad lagu soo daro waa mahadsanteed